halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
durka shubanbiyoodka oo bilowgii bishii juun ee lasoo dhaafay ka dilaacay magaalada baraawe iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay dhimashadoodu maraysaa ilaa iyo hadda sagaal qof shan ka mid ahna waa carruur waxaa isbitaalka magaalada yaala ilaa iyo siddeetan iyo siddeed qof oo kale oo iyaguna uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka inta badan dadka qaba cudurka ayaa laga keenaa tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada baraawe sida ambaresa erile maryanguway mudulbaraawe yaaqburweyne ababaay iyo degmada sablaale ambarese ayaa ah midda ugu dhow magaalada baraawe waxaana ay u jirtaa shan kilomitir oo keliya cudurkan ayaa sababay dulan la yidhaahdo barasite sida ay dhakhaatiirtu sheegeen waxaana keena waxyaabaha ay dadkoo idil wada isticmaalaan sida xoolaha la qalo caanaha iyo biyaha magaalada laga isticmaalo muumin nuur barow waa aabe soddon iyo laba jir ah wiilkiisa curadka oo lix jir ahaa ayaa u dhintay cudurka shubanbiyoodka xilli habeennimo ah ooy taariikhdu ahayd saddex iyo tobankii bishii juun isla sanadkan laba kun siddeed iyo tobanka markii uu xanuunku ku soo booday ayuu la sugay inta uu waagu ka baryo waxna markii ay qoraxdu soo baxday uu wiilka oo fuuqbaxaya ula cararay isbitaalka laakiinse dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha ayaa u sheegay in faleebooyinkii iyo daawooyinkii kaleba ay ka go-an yihiin muddo saddex saacadood ah ayay ku qaadatay inuu xarumaha lagu iibiyo daawooyinka ee magaalada uu ka raadiyo wax wiilkiisa lagu daweeyo hase ahaatee ganacsatadu waxay u sheegeen in gawaarida siday dawooyin iyo agabyo kaleba ay ku xayiran yihiin tuulada erile oo baraawe qiyaastii u jirta soddon kilomitir wallaahi waxaan isku dayey inaan suuqa ka raadsado daawooyin iyo faleebooyin oo dakhtarka ii diray in dadkii iibinayay markaan weydiiyey waxay igu jiwaa wax walba oo adeeg bugsha jidka ayaa lagu xayiray al-shabaab waa ku dheggan lama ogo wakhtigii lagu fasaxi doono farmashiisaan u tegayay oo wiilkayga saacadda markii ahayd lix sac irowi oo duhur ah ayuu dhintay muumin ayaa koriya saddex carruur ah oo hooyadood ay horay u umul raacday dabayaaqadii sannadkii laba kun afar iyo tobankii nolosha carruurtiisa ayuu ku maareeyaa dhaqaale yar oo ka soo gala jilaabasho uu ka sameeyo xeebta magaalada aqal cooshad ka samaysan oo mararka qaar hirarka baddu ay soo taabanayso ayay ku nool yihiin wuxuu ergo u sheegay in aanu ka naxin geerida wiilkiisa laakiinse uu ka murugaysan yahay wakhtiga ay qaadan doonto go'doonka nolosha la xiriirta ee magaalada saaran taas oo sababtay geeri badan oo xaaskiisa ay ka mid tahay taas oo u dhimatay daryeel la-aan markii ay gaartay xilliga umusha xaaskayga sidaan oo kale daalkanka ugu dhimatay cunugeega ugu yaraa aa uga mulraacday waxay weysay cid oo caawinayso dhakhaatiirtana ma haysanin qalabka oo qaliinka ah haddii markaas muqdisho la ordi lahaa laba boqoloo dollar ah baabuurka lagu kireeya markaasna mana awoodin xanuunkan shubanbiyoodka waxa uu saameeyey magaalada oo dhan sidaas ay tahayna isbitaalka waxaa la keenay oo keliya siddeetan iyo siddeed qof tiradaas in ka badan oo aanan jirin cid si gaar ah u tira koobaysa ayaa guryahooda ku nafwaayay iyaga oo u arka haddii isbitaalku ay yimaadaan in xaaladoodu ay ka sii darayso laakiin dhimashada isbitaalka u diiwaangashan ilaa iyo hadda waa sagaal qof oo keliya agaasimaha isbitaalka guud ee degmada baraawe doctor cabdalla nuuraani waxa uu ergo u sheegay in xanuunku aanu ahayn kolera haddii kolera yahayna loo baahan yahay in kaljar la qaado oo la baaro waxaanu intaasi ku daray tirada iminka isbitaalka jiifta qaarkood kolka ay caafimaad yar iska dareemaan in ay isbitaalka ka cararaan kadibna ay guryahooda ku dhintaan marka saan saa ku aragteen ribooradeena aan qornayna ilaa wuxuu saameeyey laba boqol ka badan oo saameeyey dhimashadana ilaa labaatan iyo yani waa ka badan way ka badan tahay laakiin markaan markaan kasoo hadalno xaqiiqa micnaha inta inta isbitaalka soo xaadirtay ama diiwaanka isbitaalka ku jirto ilaa hadda wuxuu sii marayaa maalinta khamiista ah wuxuu sii marayay siddeetan ruux oo sii marayay haddana way ka badan tahay kole maalin walba daqiiqad walba qofaa la keenayaa hadda tirada imisa waay tiradii adigaa siddeed qofoodaa kor u dhaafay waa siddeetan iyo siddeed ruux waaye marka tiradii way sii badan tahay inta inta dhimatayna marka anig ka qiyaasano inta isbitaalka micnaha u diiwaan gashan waa ilaa sagaal ruux waaye cabduqaadir faqi abuu oo ah madaxa guddiga isbitaalka guud ee degmada Barawe ayaa sheegay in ay dhaqaale ka soo ururiyeen ganacsatada deegaanka si loogu taakuleeyo cisbitaalka oo la sheegay in ay gabaabsi tahay daawooyinka lagula tacaalayo shubanka waa gabaabsi waay wax oo yaallo daawada lagu maaqe dadkaas oo caafimaadka waxa laga qabto lama hayo marka waxay noqotay in mujtamac degan oo maaragtay yani dadka taajirimiinta oo maaragtay dadka marka becmeeshtarka in wax laga qaado si loo taakuleeyo maaragtay yani dadkaas wax lagu siiyo waxaa ka mid a maxaa la ringarka waxaa ka mid a canon waxaa ka mid a tarjklin waxyaalo badan ka maqanta hataa qalabka oo mataqaana oo maaragtay oo la siiyo maaragtay male dhulka lagu xaaqo koloriinkii waa maka maqanta doctor cabdalla nuuraani ayaa dadka kula talinaya in qofka shubanka isku arkaa laba jeer ka badan uu si deg deg ah ku tago cisbitaalka si kaalmaati loo siiyo ama uu u qaato fuuqcelyaha oo aartiida yani waxaa loogu baaraandegaa waxaa waaye qofka inuu saxaradiisa ama dadka shumaayo inuu contactiyo ama taabashihiisa oo iska yani iska ilaaliyo ama haddoo taabtana maxaa lahaa in si fiican iskaaga meero iskaaga dhaqo taasi waa taas iyo iyo waxyaalaha la cunaayo waxyaalaha la cunaayo ugu badan tahay waxaan waxaa waa ama bacteria keenayso ama virus ama barasida keenayo waxaan dhanna waxay ku imaadaan qofka wuxuu jirkiisa galo ma aan hawada wuxuu ka qaata ma ahan marka waxyaalaha la cunaayona in laska nadiifiyo iyo wixii loo cunaayo iyo sheediisa loo qaadanayo iyo gacmihii loo cunaayo in laska nadiifiyo fuad shobla cafe radio ergo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada